الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa dersigii toddobaad kitaabka almuqadimaة اlxadramiya faslun fii nawaaqid اlwuduu'i wuxuu fasal u yahay waxyaalaha weysada buriya nawaaqid اlwuduu'i weysada waxyaalaha buriya arbacatun afar weeyaan laa hayru wax kale ma jiraan kitaabka fiqiga nawaaqid اlwuduu kitaabka u yar markaad ka akhriso nawaaqid ulwuduu fasalkan iyo kitaabka u weyn mid kastaaba weysada waxa buriya waa afar afartan buu kuu sheegaya si kale ha u kale masaa'il badnaadeen nawaaqid ulwuduu waa arbacatun ayib alawalu kan ugu horeeyaay alkhaariju kan soo baxay weeye min axadi الsabiileyni labada wado midkood labada wado wax ka yimaadaan xagga hore iyo xagga dambe ee qofka wax ka yimaadaan midkood wixii ka soo baxay weeye qubulka ama duburta waxaa soo baxay noocay doonaan iyo tilmaantay doonaan ha lahaada alkhaarij baa wax un soo baxay waxay doonaa ha noqdeen dhagax hadduu qof ka soo dhaco ama gooryaan ka soo dhaco ama wax kale ka yimaadaan waxay doonaa ha noqdeen dhiig ka yimaado wixi allaale wixii ka yimaada labadaa wado baa laga hadlaya ila almaniya maniga mooyaane maniga markii laga qofka waa maniyu shaksi nafsi shaksiga manidiisa isaga hadday ka timaaddo tiisu weysadii kama buri waay maxaa yeelay laba arrimood kii weynaabaa manigu waajibinayaado weysada wax ka weyn boo keeno waa mayri waa qubays haddii qofka manida ka timid mani cid kale ay tahay sida zawjadii ama xaaskii oo kale ama mani laba maniyo isku darsamay ay yihiin markaas weysadii waa waa bureysa taa waa ka duwanta manidii marka baa laga soo reebay ila almaniya mooyaane taasi wataa waxaa soo haray haweeneyda ilmo qalaalanba hadday dhasho weesadeeda waa buraysa soonkiina waa lam ilaa ilmahan dhashay wuxuu ka guntamay manideedii iyo mani kale ilmaha laga sameeyey isagii waa mani baa asalkiisu laga sameeyey mani timid oo kale wey qof buu noqday athani midka labaad zawaalulcaqli caqliga zuulidiisa wey tamyiistii baa qof ka tagtay bijunuunin waali bay kaga tagtay qofkii waabwaash aw sharacin ya nooc suxdinta ka mida wey sarcamo qof qaba waa dhacaya aw sukrin aw igmaa'in miir dabool waa isku wada mid waxyaaba ay ku kala duduwan yihin aw nawmin hurdo waxaanoo dhan qofka waashay kan suuxay kan magaranaysaa sarqaamay kan miir daboolmay kan hurdada magaranaysaa seexday waxaasoo dhan tamyiisi waa ka maqanta qofku markuu hurdamayo wax kale la socdaa hama kala garanayo waddankao dhan kan laanaa maamulo ama kan la midka ay haba ma oga mar hadduu hurdo waa hurdaa xoog ma hayo malaa'ig baa qofka waardiyeynayso ilaahay wakiil uga dhig qofkii seexdaa ha weysaysaa la yidhi lulmadu la mid maaha lulmadu waxa weeye qofka hadalkiina waa maqlayaa mana fahmayo iskaga dhex lulmoodo lulmadaas iyadu weysadii ku buri mayso ila naw hurdadii mooye hurdadu waa noocee waa hurdo dhan maaha qaacidan xaaluy mid fadhiya oo mumakinan makaniyey maqcadahu maqcadkiisa iyo makaan fadhigiisa iyo dabadiisa meeshuu ku fadhiya makaniyey dhulka hadduu fadhiyo hadduu kursi ku fadhiyo ya hadduu gaari ku dhex fadhiyo hadduu diyaarad wuxuu doona ha ku fadhiyo daabadow saaran yahay hadduu dusheeda ku fadhiyo waka si tarabuco afargeesow saasoo kale ugu fadhiistay saasoo ku gam'ay waana weese qabay ha quuriya hadduu rabo weesadiisa waa u jidhaa lanna mumakinan maqcadahu wey taasina wata qofkan laakiin sidaas mumakin ahayn weesadiisu waa bud waxaa la mid ay dhaheen qof caataayo hadaa haddou afargeeskaas u fadhiiso oo mumakin uu noqdo oo makaniyo dhulka dabada ya caatanimadu hadday ka badato waxaa isaga waxa weeye hurdadiisu waxba u tarmayso waa ka burasaayo wixii soo baxay lama- ma ogaan karayo marka qofkan hadda marka qur-aanka iyo lagu akriyo dee wax ku didayaan jin iyo wixii la midoo suuxayo oo dhacayo oo hadhow soo baraarugayo dhaho- dhahaya maxaa meeshaan maxay ahayd iyo yaa keenay maxaa jira iyo dee qofkaasi caqli waa ka tegi qofka waa dhacay moogta haduu weyse qabi weysada waa ka budh hadhow waa weysaysanaya ayib wax kale ama ka hadlaya ama si kalou noqday ama waa waa dhacay wixii la mida waaya waxyaalahaasoo dhan baa ka mid a athaaliثu midka saddexaad iltiqaau basharatay rajuli walmarati haweeneyda iyo ninka labadooda jir kulankooda wey labadooda jir baa istaabtay kas iyo kama kuu doona ha ahaado wasada waa bud aw laamastumu nisaa baa ilaah yiri qiro kalaa dhahaysa qiraa'atu xamza wa kisaa'i wa khalaf yaa aw lamastumu nnisaa marka taasna waa ku cadda hadalka imaam shaafici fasirkiisa wey taabashadii aan jamaaca looga jeedin markaasoo taabasho ay tahay gacanta iyo wixii la mida jirkii istaabtay isadaasi waa bud taasina wata ilaa waxaa kale jira lamsi iyo masi arrimayna ku kala tegsan yihiin ilaa toddoba gaaraya iyo wixii la mid a maalan lamsiga cidda uu dhex marayo laba nooc iskhilaafsan waa inay yihiin rag iyo dumar baa istaabta laakiin masi taabasho markay taa qofka isagaa waysada iska burin kara adoo cawradiisa ay taabto lamsiga laba qof buu dhex mari karaa masigu laakiin hal qof buu ka suuroobi karaa laba qofna waa dhex mari karaa hal qofna waa ka suuroobi karaa qof kale cawrada inuu taabto iyo inuu isagu tiisa taabto labada waa dhici kadha waaye lamsigu meel kastoo jirka ka midoo rag iyo dumarku iska taabtaan ajnabiga kalaa weysadii waa budho laakiin masigu waa bibadni raaxa oo buduuni lasaabic waa intaa isdaboosho gacnaha soo garan mays kutubta horaan kusoo qaadan qofka laamiskaa iyo kan la taabtay labaduba weysadu waa ka budhi lamsiga laakiin masiga kan wax taabtay bay ka burasa kan la taabtay cawradiisa waxba ma burin haddaysan laba aj- nooc kale ahayn awel laban jis laakiin hadda kan wax taabtay iyo kan la taabtay oo ajnabiga kale ah labadiiba ka budh laakiin markay tahay masi oo cawro taabashay wixii la mid a kan wax taabtay wax ku budh bes waa masaaئل muhima waay masaaisha iyo kuwo kaleba meesha waa ka yimaada marka taabashadaas weeye wayantaqidu waxaana buraya allaamisu kii wax taabtay iyo walmalmuusu kii la taabtayba maxaa buraya bimacnaa wuduuhuma weesadoodii baa buras walaa yanqudu ma buriya sagiirun i mid yar wiil yar aw sagiiratu mid yar laa yushtaha aan la ishtahaynin xagga dabciga guur aan laga damc dab- dabci macnaa damaacin karin ama laga damci karin waxa weeyaan qofkii weynaa iyo ilmaha yar wiilkan yar ninkii iyo laba qof weyn gabar yar iyo nin weyn ama wiil yar iyo qof dumara waay waxba buri mayaan laa yushtahaa waa maxa aan la ishtahin xagga qaalibka dadka dabeecada saliimkaale wanaagsan arkaaqaadka aan ahayn aysan haweysan karin la dhihi karin wiilkan waxbaa wuu guursan karaa reer baa loo gurgeyn karaa gabadhaan sidoo kale la dhihi kara reerkaa aan gaarin qof dabcigiisu iska liito oo kuwaa meel kasta laga sheegayo laleeyahay gabarh hal sano jidhe mid laba sano jidhe waxaasa kuwa dhaceen ama boobeen ama wax la mida waxaasoo kale laga hadli maayo dabeecad saliima ma leh marka tani tira kuma qaydna qaangaar xataa kuma qaydna ilaa ilmaha waxaa la dhihi ka- dhihi- dhici kardha isagoo aan weli qaangaarin la dhihi karo ee waxbaa loo gurigeeyey leanna waa maxay laa yushtaha un baa layidhi da' kuma qaydna dadka dabeecada saliim kale aysan ishtahayn karin waaye haddii la ishtihayn karo la- la- taa maaha waaye wuxuu kaloo yidhi wa shacarun baa waxba burinayn timo haddii la iska taabto wasinun ilig iyo wabafurun cidiyo labadan qof haddii timaha gacantu kaga dhacdo ama ilig ama cidi ama wixii la mid ah weesadii ma burin wa maxramun qof maxram ah isna waxba burin mayo binasabin maxram ku ah aw radaacin nugma ku ah maxram aw musaaharatin xididnimo waxba ku buri mayso dadka dadka maxramkiisa ah xagga ragga iyo xagga dumarka mid qofku dhanku ka yimid ama nuugmada dadku caanahooda nuugay ama musaaharo xaaskao qabo hooyadiisoo kale iyo wixii la mid a maxramkii wey soo maa wayse burin mayaan waayo gabar maxrama haddii ku darmato dumar ajnabi aan laga garanayn walow dumar tirsanba ma hadda tiray ka bata wey dee waxaa weeyaan waxaa dhici kara midii taabatay tii maxramkiisa ahdinat masadii kama burin الرaaبع midka أفراad masu qبل الآadamiyi aadami qubulka waa cawrada xagga hore taabashadeeda wey iyo waxalqati duburihi dabadiisa wareegeeda taabashada cawrada ama isagoo ha iska taabto ama cid kale ama halmaan ha noqoto ama kas ha noqoto weysada waa bur qofka cawradiisa taabtaa ha weesayso waana meeshaas wax ka imaanayaan ee, barida iyo dhinacyada kore iyo meelaha ka fogfogaya ma aha ayb bibaatinil kafina lagu taabto calaa casha beerkeeda ayaa lagu taabtay xadiid baa odhanaya qofkii gacantiisa markuu gaarsiiyo cawradiisa asturna uusan u dhaxayn iyo xijaab ha weesaysto marka calaacasha beerkeeda iyo faraha beerkeeda waa wada socdaan walaa yantaqidu lmamsuusu wataa kii la taabtay ma burayo wuduugiisu ma burayo wey ay wuduuhu wayanqudu waxaa wax burinaya farju lmeyiti meydka cawradiisa iyo wasaqiiri kan yar qof meyda hadduu dhaqaya ama taabto cawradiisa kii wax taabtay weysadii waa ka bud ilmo yar hadduu cawradiisa taabto kii xalay dhasho allah ka dhigay kii wax taabtay caw- weysadii waa ka bud ayib waxaa kaloo wax burinaya waa maxaluljabbi go-naanta maxalkeeda meesha haddii cawradii laga gooyey meeshii laga gooyey jirka ka dambeeya hadduu taabto bisadii waa bud wadakarulmaqduucu xubinkii taranka raggoo la gooyey dakarkii oo la gooyey isna weysada waa burinaya waaye marka saas baa loo gooyey mabalaayo kale iyo dhibaatooyinka waxaasaa ku dhacay shil qarax dhib waxay doonta ha noqoto xubinkii tarankoo go-an haddii qofkaani taabto kan wax taabta weysada waa ka bud ayib qeyb ka mid a hadduu taabto waa lamid walaa yanqudu ma buriyo walaa yanqudu ma buriyo farjulbahiimati xoolaha farjigooda cawradooda xooluhu meesha ka digaynayeen ama ka kaadinayeen haddii qofkaani taabto kii dhaqaya iyo kii shilinta ka guraya kii la jooga iyo kii daaweynaya iyo wixii la mid waxba buri mayaan wax buraya ma jiraan welidaabaa dee hal asturan aan loo dhihin lama fiirin karana aan loo dhihin waxma buri mayaan walalmasu taabashana waxma burinayso bira'sil asaabici faraha madaxooda sare iyo wamaa beynaha waxa u dhexeeya wax lagu taabto gacantu markay saa la iskugu daboolo intaa isdaboosho wax yarna saa la iskugu xambaaro wax burinaya faraha marka madaxoodaa kore waxa ah waa halkaa irka u jeeda kor asaabicda ru'uustooda iyo wamaa beynahumaa waxa geesaha dhinacyada ah yaa waxaas xaburin mayaan ayib inta istaabanaysa inta ku dhow waa laga tegayaa wax burinaysa faslun haadaa faasilun weeye wuxuu fasalkaani ka hadlayaa fii maa yaxrumu bilxadai waxyaalaha xadadka xaaraamta ku ah qofkii xadad weysadu ka budhay maxaa ka xaaraama yaxrumu waxaa xaaraama bilxadai xadad sababkiis asalaatu salaad baa xaaraam ah iyo wanaxwaha wixii lamida baa xaaraam ku ah waa ijmaac qofku aan weyse qabin ma tukanayo wixii salaad maxaa la mida wanaxwuhaa sajdatu tilaawa iyo sajdatu shukri qofkii aan weyse qabinoo qur-aanka iska dareerinaya iska sujuudo ama sujuudu shukri iskala dhaco ama khudba jumco akhriyo isoo aan weyse qabin ama salaad janaazaha tukado isoo aan weyse qabin waa la mid weysay u baahan yihin lama ogola sujuuddu maxay rabtaa qofku inuu asturan yahay oo dahaaro qabo waxaas waxaan meelaha banooniyada cayrsanayo iyagoo qaawan iska sujuudaya oo wejiga dhulka saaraya oo waxay doonaan samaynaya iyagaa garanaya waxuga jeedaan wa dawaafu dawaafkiina waa xaaraam dawaaf waajibaya mid sunaa kow doona ha noqdo wa xamlulmusxafi musxaf xambaaridiis baa xaaraama kitaab qur-aana qof aan dahaaro qabin looma ogola wamasu waraqihi warqadihiisa taabashadooduna waa xaaraam muxuu ku daray halkaas waa xawaashiihi ma qor iyo wa xawaashiihi xawaashidiis taasna ma taaban karo meesha xawaashida ayaan wax ku qorqornayo dhinacyada wa jildihi gerbadkiisa maqaarkiisa iyo gerbadkiisa kitaabkiisa jildi soomali kaa haddaan akhriyayno soo halkaa jildigiisa maaha iyo dhinaca kale kaa soo maaha lama taaban karo waa jildigiisiyo ku dhegan hadduu ka soocan yahay waa gaar haddiise weli kitaabkii loo nisbaynayo la dhahayo waa waa kitaabkii waa inuu iska ilaasho waa kaari wamasu waraqihi hi oo musxafka ah waraqadiisa taabashadiis iyo wajildihi hi oo musxafkiya gerbarkiisa waaye taabashadiisa wa khariidatihi musxafka khariidadii waa maxay waa galka kitaabka kitaabka gal baa lagu ridan jira gal baa jira kitaabka kugu galaysan yahay iyo iyana lama taaban karo wa cilaaqatihi musxafka sidadiisa galkaani sidow leeyahay soo galka inta kitaabka lagu rida sida male lama taaban karo wa sunduuqihi kitaabka qur-aankaas sanduuqiisa walxal huwa fiihi oo ku dhex jiro waay galkan iyo sidadan iswatag kitaabkii baa ku dhex jira galkii oo keliya halkaa yaal maa sanduuqaanna hadda waxaa soo baxay mid yaroo qolof saasoo hal mar kitaabkiisaa loo dhexgelinaya waa sanduuq yar isagu laftiisa oo kitaabkii ku dhex jira iyana waa lami kuwaasoo dhan lama taaban karo wamaana lama taaban karo marka waa wada xaaraan yaxruumu waa xaaraan weeye salaadii dawaafkii kitaabka qur-aanka taabashadiisa intaa kale taabashadooda iyo wamaa shay baa isna xaaraan ah in la qaado ama la taabto kutiba la qoray lidarsi qur'aanin qur-aan darsigiis walow bikhirqatin yaaba allah ka dhigay war maxay tahay meeshaan waxbaa la qoray cashar qur-aanaa lagu qora daraasati qur-aan cashar qur-aanaa lagu lagu qora meeshaan waa warqad waa buug waa loox waa sabuurad cashar qur-aanaa lagu qora lama taaban karo in la in la bartaa loogu qoro walow bikhirqatin laba macnaa meesha ku jira walow bikhirqatin ha ku taabto gacantu inta maro ku duuduubtay buu taabanayaa galoofis buu gasho uu taabanayaa lama ogola waxaana iga xigow leeyahy ama walow bikhirqatin kan wax lagu qoray khirqad ba ha noqdo jaan maro baaba qur-aanku ku qoran yahy warqadaha meelaha lagu dhajiyo oo qur-aan ku qoran yahy walow bikhirqatin ba allah ka dhiga weeye markaas looxba ma ahe maro wax ku qoran yihiin iyo jaan ba allah ka dhigo ama isagaaba iska xijiyey haddii daraaso loogu qoray haddaan daraaso loogu qorin waa iska tamaa'imta xirsi qur-aan ku qoran yahay balaayo wax xirsiyaa lagu leeyahay oo aan qur-aano ku qornayn iyo adkaar iyo wax kaloo balaayo kale ku qorantaha lama rabe iyo waxaan la garanayn iyo waxaan macnahood la garanayn waxaas ma jiraan qur-aan baa ku qoran laakiin daraasay cashar in laga barto looguma qorin waa xirsi ahaan baa loogu qoray waay taa dhima leh taabashadeedu iyo qaadideedu iyo xamaamalgeliddeeda suuliga dhima leh wayaxillu waxaa xalaal oo bannaan xamluhu kitaabka qur-aanka qaadidiisa fii amticatin maca amticatin alaamaceed in la qaado adaan qur-aanka uga qasdayn waaye boorsadan baa alaabtiisa ee dharkiisa ku jira kitaab qur-aana waa ugu jiraa waa safrayaa dhegtoo qabsada waa qaata dhib ma leh kitaab baan wataa ma leh ee kitaabka iyo alaabta wada wataa u qasti ama alaabta keliya u qasti ama waxba uma qastin laakiin kitaab keliya hadduu u qasdo taas baa la diilayaa soo aan wayse qabin ayb masaladaasina wataa wuxuu kaloo yihi wa fii tafsiirin wayaxilu waxaa xalaala xamluhu qur-aanka kitaabka qur-aanka in la qaado fii tafsiirin tafsiir dhexdiisa qur-aankiina waa ku qoran yahay meesha tafsiirna waa ku qoran yahay laakiin waa tafsiir akara minhu ka badan sharaxa badan markii qur-aanka ereyadiisa la tiriyo iyo tafsiirka marka la tiriyo tafsiirkaa badan hadday siman yihiin ka waran tafsiirkii qur-aankaa isleeg xuruuftaa laisku tiriyey ama qur-aankaaba badan lama qaadi karo jalaalka laleeyahay jalaaleynka kee badan sharaxa xaraf iyo laba wax yar badan aada u yar buu badan yahay dhahaan waaye weeseqabku waa muhiim wa qalbu waraqihi kitaabka qur-aanka warqadihiisa rogidoodaa bannaan bicuudin laan lagu rogo ma weyse qabo qofku qoribuu soo qaado saasuu warqad u roga warqaddii inuu saa u xambaaraya maaha iyadii wado warqaddii oo saa u taagan buu xagga u roga ama xagga u roga waraqadii ma sido saa uma sido iyadii saa uma wado halkaas saa u taagan tahay xagga u roga ama xagga u roga waa bannaanta mana weyse qabo maxaa halkaa ka dambeeya yaa kanaa baa iskaga tegeyba wa kitaabatuhu qur-aanka qoridiisaa bannaan maa lam yamasa ma yidhi inta uusan taaban almaktuuba kii la qorayay qalin buu soo qaadaya khad saasuu u hayaa ama qalinkan kaloo aan khadaba u baahnayn wey khaddu iskaga dhex jirho halkaasuu qur-aan ku qorayaa yaa bismi illaahi araxmaani araxiim buu qoray allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum saasuu u qorayaa ma taaban gacanta ma saarin saasuu u qorayaa walooxibuu saa ugu qorayaa ma weyse qabo waa bannaanta mana taaban wuxuu qorayo masaladaasna wata ayb walaa yumnacu sabiyu ilmaha yar looma diidayo sabiga almumayizu wax kala garanayo wax kala soocayo ilmo sabiyo tamyiiz la weeyaan wax garanaya min xamlihi kitaabka qur-aanka qaadidiisa iyo wamasi taabashadiisa lidiraasa daraaso cashar buu ka soo qaadanaya cashar barasho kitaabka u wataa ilmahan yar ardayga oo dugsiga dhigta marka muxuu u wataa kitaabkan inuu wax ka soo barto haddou qaaday haddou taabto loo diidi mayo weesaysa la dhihi mayo ardada yarkaa waan qaan gaarin maxaa yeele intaa wuxuu ugu baahanya inuu wax ka barto isaguna intaa weysadii ma ilaalin karo waa ilmo yar ardaygaa yare dugsiga dhigta weyse la-aan buu kitaabkiisa iskaga qaadan karaa waaye hadduusan mumayiz ahayn ee khayrulmumayiz yahay arday ilmo yar oo aan wala tamyiiz waxba garanayn kitaabka ilaali hadii la dhaxtaa garan mayo ama waa mid waala in loo dhiibo lama ogolo in loo dhiibo markaa lama ogolo loo dhiibi maayo wey ilaa tamyiiz ma lehe kitaabkaas saas yiri waaba xaaraan buu leeyahay manhajulqawiimku kanna wuxuu yidhi amaa hayru lmumayiz waaye milahu ayda in kaana lixaajati tacalumi haddii weligu ku ilaalinaya iyo haddii ma garanaysaa baahi ay timaado iyo wuxuu leeyahay ha loo daayo laakiin waa in laga ilaasho ilmaha yar aan waxba garanayn maxaa soo haray waman tayaqana qofkii hubsada adahaarata dahaaro inuu weyse qabay waa hubaa guriga markuu ka soo baxay inuu soo weysaysay wuu hubaa waa yaqiin washaka wuxuu shakiyey fi lxadai xadad meelo badan baa maanta soo madhaye wuxuu geesadii makaa budhay markii dambe mise kaama burin marka dahaaro la hubo iyo xadad la shakisan yahay baa meesha yaal waa masalo aw tayaqana wuxuu yaqiinsaday alxadaa xadad inuusan weyse qabin waa hubay markuu soo baxay guriga ka soo baxay ama xamaamka ka soo baxay wa shaka wuxuu shakiyey fi dahaarati ka bacdi ma weysaysato mise maadan weysaysan xadadku hubaa dahaaradana ma huba tan dambe waa tii hore cagsigeed labada masaleba banaa calaa yaqiinihi yaqiintiisa uu ku duldhisayaa qaadanaya kow hubay buu qaadanaya dahaarada markuu qubayna hubayna dahaaradou qaadan xadadkaanu shakisan yahay waxba laga soo qaadi mayo xadadka markuu hubayna xadadku qaadano haddou weysaysan dahaarada ka dam uu isleeyahay shakisan yahay la qaadan mayo yaqiintaa la qaadanayo taradud baa qofkii ka dhacay xagga iyo xagga uma kala rajaxna ama mid baa u rajaxan qofkaasna saasaa xaalkiisu noqonaya masaa-ishan kale oo hadda halkaan fasalkaani iyadu waa sunne fiiri faslun fii maa yundabu lahu lwuduu waxyaalaha weesada loo suneeyey buu fasalkaanina ka hadlaya yustaxabu lwuduu'u weesaa la suneeyey min alfasdi laga weesaysto tiiftiifkii qofkii la sarsaray iyo walxijaamati toobinkii weynaa in laga weesaysto warucaafi iyo gororkii qofkii gororay inuu weesaysto masaa-ishaan oo dhan weysada waajib maaha ogaada waa sunni warucaafi iyo gororkii iyo wanucaasi lulmadii aan weysada burinayn waa nawmi iyo hurdadii ilaa lulmada weysada ma buriso laakiin ha ka weysayso sunno ahaan war nawmi hurdo oo qaacidan xaaliya mid fadhiya oo mumakinan makaniyey tarabuc u fariis inuu iska weesayso iyo walqay iyo matagi inuu ka weesayso iyo walqahqahati qahqaha qahqahadii oo fi salaati qahqaha waa waa maxay waa codku sa usoo baxo qof salaad ku jiraa qahqahqah iska qoslay qof qahqahadu waa tii qosalka ahayd oo iska qahqaha yiri salaad buu ku jiraa in qosol baa ka qaalib noqdo ku yimid iska daa salaadaane weysadii ka horreysay baa sunnaa inuu soo weysayso wa akli maa shay taabashadiisna wa akli maa shay cuniddii inuu ka weysaysaa sunnaa masad ay taabatay hu shaygaba annaaru dab wax allaale wixii dabtaabtay hadduu cuno ha iska weysayso shaahu cabeeyo beriiska cunayo baasadii iyo hilibkii iyo kullu shay ilaa dab wixii taabteen weeye waa sunni sunaa laga hadlayaa la socdo si kale hamoodinina ilaa xadiis baa soo arooray waxaa kaloo sunaa in laga weesaysto walaxmil jazuuri geela hilibkiisa cunidiisa waa sunni madab baaba dhahaya waa waajib madabka imaam shaafici waa sunni in laga weesaysto geela hilibkiisa ilaa dabkiina dhan boo ka taabto waa la karinayaa dhanna xadiid gaaraaba ku soo arooray waaya marka haddaa aragti qof hilib geel cuno oo weese raad raadinaya laba yaabi mayse ama sunanimo uga uga weesaysanayaa hadduu madhab kale hayso oo madhabka waajib ku jeega ku sheegayana waa gaar laakiin hadduusan ka weesaysano awal weyse qabana lagu khasbi maayo waa sunna innaga ilaa waa ilaa weesaysta amaaha ayb masaladaas marka la xidhiidha geela hilibkiisa cunidiis masaa-ishaan oo dhan waa lilkhuruuji min khilaafi man qaala culimada tiri waa waajib ha laga weesayso khilaafkooda annagu ka baxayna oo culimadaas axaadiidaas waxay dhah annagu waa waajib bay u qaateen laakiin madhabkan uma qaadano waxay dhah axaadiida qaar waa daciif qaarna waa mansuuq laakine qawaa fi lmajmuuc kitaabka majmuuca la yiha imaamu nawowi waa sharxu lmuhadabka wuxuu xoojiyey min xayثu daliilu xagga daliil ahaan annaqda burin biakli laxmil jazuur geela hilibkiisa cunidiisa inay weysadii ku buriso xagga madhabka maaha waa xagga daliil ahaan wax kastoo laisku khilaafiy waxbuu buriyaa iyo ma buriya in laga weysaystaa fiican ayb marka waa waa min xayثu daliil xagga daliil ahaan in laga weesaysto buu kitaabkaa ku rajaxay alimaam الnawowi raximah اllahu taعaalى waa geela hilibkiisa marka laga hadlayo laxm اljazuurkaas ayb marka kitaabkan kale wuxuu leeyahay xaashiyatu termasi soo maaha wuu ka hadlayo isaguna masaladaas oo geela hilibkiisa iyo masaa-isha la xidhiidha masaa-ishaan oo dhan waa isku xugune geela keliya geel ibil waxaa la dhahaa kan lab iyo kan dhadigba ayb hilibka keliya weeye xuukadiisa iyo suwagiisa iyo waxaas maaha ayib imaamu nawowi isagu saasoo doortay majmuuc oo ah sharxulmuhadab ayuu saa ku sheegay kuruskiisa iyo xayrtiisa iyo waxaasna kuma jiraan waa qowl qadiim ah inuu weysadu ku burayso geela hilibkiisa waa qowl qadiima imaam nawowina majmuuca ku xoojiyey wa qaala inahu aladii actaqidu rujxaana kan rajaxnaantiisa aaminsanahay weeye bayidhi oo muslim baa wariyey jaabir bin samura laga wariyey radi allahu canhu nin baa nebiga weydiiyey calayh salatu asalaam ma ka weesaysana ariga hilibkiisa haddaad doontid buu yidhi ka weesayso haddaad doontidna ha ka weesaysan geela hilibkiisa ma ka weesaysana haa buu yidhi ka weesaysa geela hilibkiisa ayib taasoo marka u qabsanayey ayib weliba wuxuu yidhi imaamu nawowi xadiidku waa mansuuq ay asxaabtu dhaheen asxaabu shaaficiye wey warkaasi waa daciif ama waa baadi weesada xadiidka tilmaamaya wixii dabtaabtay waa caam buu yidhi xadiidka geela helibkiisa in laga weesaysana waa khaas khaaskana walkhaasu muqadamun cala alcaami xadiidka khaaskaa waa laga hormarinayaa midka caamka ah taqadama aw ta'akhara asxaabu shaaficiyana iyagu khulafaa raashidiin siay ku tageen iyo saxaabada badankoodu bay ku tageen inuusan burinayna taas waa khaas xadiidku iyo waa caamna rag kalaa kasii dabategay oo waxaa leeyahay saa maaha oo imaam nawowi laftiisa kasii dabategay marka adiga sunno ahaan uga weesayso ayib washaki fi lxadai xadadka oo laga shakiyana in laga weesaysaa sunnaha weese qabtaa mise ma weese qabtid xadadkii mada xadadkii buu shakiyey kaa budhay mise kaama burin walkiibati xan intaa waxba u xamanaya ama waxba dadku xamanayaanba haddoo mar dad wax ka sheeg sheego ha weesayso meeshaa la iskala fadhiyaa dembi iyo xan waan dembi weyn oo kabiira ah wax iska caadiya wax iska noqota aan dhib loo arag wanamiimata isku dirka saxaafad baa loo furta wax isku dirka iyo xanta iyo oo intaa tabinaya isku dir walkadibi been been booba sheega hadal beena ma ma sheegaba ha weesayso washatm cay waxboo caay ha weesayso walkalaami lqabiix hadal xun baa ka soo baxay ha weesayso walqadabi caro waa carooda ha weesayso waliiraadati noomi hurdo doonideed inuu seexdou rabaa ha weesayso wa qiraa'ati lqur'aani qur'aan akhriskiis buu rabaa dushou ka akrinaya ama inuu kitaabka taabanayo hadii la taabanaya waa la weesaysana ee hadduu iska dareerinaya weysaqab ha ku akri walxadiida xadiid buu rabaa inuu akriyo iyo wadikri dikri iyo kutubtan kale iyo haweese qabo waljuluusi fi lmasjidi masaajidka inu iska fadhiisow rabaa weesaa u sunnaa walmuruuri fiihi inuu dhex marow rabaa weesaa u sunnaa wa diraasati lcilmi cilmi inuu bixiyo rabaa cashar cilmiya haweese qabo wa ziyaarati lqubuuri qubuuraha inuu soo booqdow rabaa haweese qabo wa min xamlilmeyiti inuu ka weesaysaa sunnaa meyd uu qaaday iyo wamasii taabashadiis meyd buu taabtay ama waa qaaday haweesays jimaac iyo wax la miduu la yimid ha weesayso gabay iyo shicir buu qaaday ha weesayso iska qasiiday waay qosol kiibaa ka qaalib noqday ka batay ama cabsidii cabsi waay shaarbiyadii waxbuu iska jara timihii hooseu iska jara waay madaxou xiiray waxaasoo dha iska weesayso junub baa wuxuu rabaa inuu cuno cuno ama wax cabo ama jimaac kala sameeya ha weesayso walilmicyaani idaa saaba bilcayni midka wax ileeyo qumayga ah hadduu wax ileeyo ilaah baan ka maangalnay isagana waa ha weesayso oo bimacnaa xataa biyihiisana kii ishu gaadhay baa lagu shubaa ka biskoonaya ishii ayib والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب